xukuumadda dowlad deegaanka soomaalida ayaa kulan la qaadatay xubno ka kooban guddi shan xubnood ah oo loo kala dirayay degmooyinka laga wado raashin qaybinta guddigan dabagalka gurmadka abaaraha oo ay shaqadeedu tahay soo gudbinta xogaha la xidhiidha raashin qaybinta ayaa waxaa awood loo siiyey in ay tallaabo ka qaadi karaan wixii ay warkaan lunsi hantiyeed oo ay ku jiraan in ay ka ilaaliyaan raashinka la qaybinayo in musuq maasuq lala beegsado warkan waxaa magaalada jigjiga kasoo diray wariyaha v o eda cabdiraxmaan gata iyadoo deegaanka soomaalida badi ay ku dhufatay abaar ba-an taasoo saamaysay nolosha bulshada deegaanka iyo xoolahooda ayaa waxay tahay abaarta deegaanka ka jirta sida la sheegay tii ugu darnayd abid ee muddo afartan sano ah ku dhufata deegaanka haddaba iyada oo dowladdu sheegtay inay wadda gargaarka kala duwan ee bulshada abaartu saamaysay la gaadhsiinayo gaar ahaan gargaarka raashinka iyo biyaha ayaa waxay sheegtay in dowladdu ay samaysay waxay ugu yeedhay guddiga dabagalka gurmadka abaaraha kuwaasoo ujeedka loo sameeyey ay tahay inay soo maraan goobaha dowladda ka wado raashin qaybinta ee siddeetan iyo afar degmo oo ka mid ah deegaanka soomaalida si ay ugu soo gudbiyaan xogaha ku aadan qaabkay u socoto raashin qaybinta iyo in la hubiyo inay gaadhay caawimaadda bulshada abaartu saamaysay haddaba guddigani ayaa waxaa kulan dardaaran ah la yeeshay maadaama ay u ambabaxayaan degmooyinka deegaanka ee ay dowladdu ka wado raashin qaybinta wasiir ku-xigeenka xafiiska madaxweynaha dowladdegaanka soomaalida cabdirasaaq sayid cabdiraxmaan waxa uuna u soo jeediyey hadallo dardaaran ah maanta waxaa halkan ku dhan oo fadhiya guddigii loo sumay ama loo sameeyey dabagalka raashinada gurmadka abaaraha siday u socdaan dabageli lahaa soona hubsan lahaa xaaladda uu raashinka qaybintiisu ay ku sugan tahay guddigaas oo runtii shan xubnood ka kooban guddigani wuxuu u baxayaa inay soo kormeeraan dhammaan goobaha laga qaybinayo raashimaha gurmadkaha ee xukuumaddu ay wado shacabku sidooda ay u wadaan hay-aduhu ay wadaan dhammaan meel walba oo jawaab celinta abaarta laga wado ayay soo marhayaan ugu yaraan siddeetan iyo afar degmo ayay qorshahoodu tahay inay ka warkeenaan si dhab aha gaar ahaan xoog waxay sii saari doonaan habsocodka gurmadkani sida uu yahay si saxda hida lagu talagalay ma u socdaa mise uma socdo hadduuna la u soconin sababta keentay maxay tahay khaladaadku muxuu yahay waa khaladaad noocee ahaa hadduuse khaladaad jirin iyadana kaba sii fiican hadday jiraan goobo si gooni ah ay dhibaata uga taagan tahaynana inay sida uraqsaha badan goobahaas ku gaadhaan xoogga waxay saari doonaan lunsi rashiimeed inuu jira iyo inuusan jirin meeshii lunsi lagu arkana inay sida uraqsaha badan ay kaga tallaabo qaadi doonaan hadduu ilaah yidhaahdo waxaan fariin gaara u dirahaynaa dadka ku nool hadday shacab yihiin iyo hadday maamul yihiinba goobaha laga samaynayo falcelinta abaarta dhankiisa wasiirka xafiiska xeeraalinta guud ee dowladdeegaanka soomaalida axmed xaaji samatar ayaa faahfaahinaya guddigan iyo waxyaabaha ay awoodda u leeyihiin dadkii la tabaalaysan gurmadka loo fidiyey in aan la musqin in laga fogaado xataa taxadar darra inaan laga gelin wax walbaba meesha loogu talagalay booyada biyaha cidii loo dhaamiyey oo loogu talagalay santarkii iyo bulshadii inay gaarto in la hubiyo in si cadaalad ah in bulshada lala tashado cid kaste oo musuq maasuq ama dan dhex erida waxaa la qaybinayo looma dulqaadanayo go-aan adag bay xukuumaddu ka qaadatay guddiga sababta loo diriyana waa kaa maxkamadaha lagu soo dhaweynayaa sharcigaa lala tiigsanaya haddii lahaydmo sharcigu wuxuu siiyo unbaa mataqaana iyo lagu dhaqmaya haddii lahaydmo asagaa lagu xadgudbaya lakin sharcigaa lala tiigsanaya marka abaaruhu waa waxyaabaha emergencyga loo soo rogo marka anagu emergency manaan soo rogon laakiin in daaragtii duruuf adag baa ina haysata duruufta adag waaan ka baxdaan rabnaa oo si cadaalad iyo dowladnimo dowladdana mas-uuliyad baa saaran inay dadka protection siisoo ilaaliso marka waajibka iyadoo la gudinaya guddigaa la diray timekoodii way qaateen gaadidkooda waa loo diyaarshay logistic waa loo diyaarshay gobolada iyo maamulada degmooyinka iyo hay-adaha nabadgelyada iyo cadaaladuna gacan ha siiyeen ha soo dhaweeyeen hana la shaqeeyeen isku soo wada duubo guddigan ayaa waxa uu noqonayaa kii koowaad ee markaasi xukuumaddu u samayso inuu dabagal ku sameeyo gurmadka gargaarka raashinka kala duwan ay markaasi xukuumaddu gaarsiinayso bulshada ay abaartu saamaysay ee ku dhaqan deegaanka si markaasi ay xog uga keenaan qaabka raashin qaybinta iyadoo laga ilaalinayo musuqa maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga